su-aashan waxay odhanaysaa ma banaan tahay in la dhegaysto waxyaalaha lagu magacaabo anaashiida islaamka
yani anaashiid islaamiya waxaa la yidhahdaa ma jiraan waxa weeye waa iska zacmiya sheegasha markaysaga weeye anaashiid carabiya waa jiraan lakin anaashiid islaamiya yani ma jiraan waayo haddii la anaashiid islaamiya macnaheed macnaheedu waxa weeye yani islaamkaa qaba ama waa waajib ama waa mustaxab taasina waxay noqonaysaa wax baatila shareecada markaysaga waa nashiido la odhanayo sanaa markaysaga mustaxab ah ama markaysaga waajib ah yani oo shareecaday ku sugan tahay markaysaga ma jirto waayo waxyaalaha mubaaxaadka shareecada looma tiiriyo haddii la islaamiya macnaheed waxay noqonaysaa yani waxaway shareecaday kamid tahay waxyaalaha noocaasna markaysaga waa dad baa markaa yani magacyadaa ku magacaaba masraxiya islaamiya anaashiid islaamiya yani waxa weeye fanni islaami iyo waxyaala lamida umuuraasna waxa wey waa abaatil weeye abaatil weeye in laga qayb qaato iyo in la dhegaystana maaha wallahu aclam